islaamka wax kale u naqaana alqubsa qamiiska ma xidhanaayo maxaa loo diidan yahy liannahu makhiid wuu tolan yahy wax tolon waa ka mamnuuc ragga wax tolan sharabaad baa ugu yar ma xidhanaayo wax tolanba laba go oo keliya ayuu xidhanaya walalcamaa'im madaxaana waxba ku dadi maayo wax ku xidhanoo lagu duubay allahuma ilaa wax ka yar sarreeyo oo kale haddii bacadku dhibo dallaayad iyo meel iska xidhan oo hoos gala iyo waxa waa la ogoliyey laakiin wuxuu ku duubayaa ma jirto ama uu saaraya haba yaraatee walalcamaa'im waa ragga cumaamadna xidhan maayo xajka waxaa la yidhaahdaa waa tababar ilaahay qofka tababarayo wixii shalay kuu bannaanaa ayuunbaa maanta lagu diiday maanta inaad madaxaaga duubatay inaad sii daysaa labada xaalaba waa isku mid laakiin markaa waxa lagu leeyay maya madaxaa haba yaraatee waxbaa saarin tintaa ha u goynin tin ma goynis garfeedh ha marinin cidiyaha ha gurin waa tababar balse waxaa la eegayaa bal inuu qofku yidhaahdo bal in yar gooyiyo afka saa ku dhahayo waxa weeyaan boolisna ku ilaalin maayo maxaa ku ilaalinaya iimaankaaga iyo inaad xajkaaga dhowrato ayaa la tababaraya qofka wala saraawiilaat saraawiisha jamcu sirwaal inagu sirwaalkan halkan ku qorani ee axaadiistuna ay tilmaanta rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu xidhay dabcan waa sirwaal qaabka kuwaynu u tolan yihin waxna ka shabaha waxna kaga duwan wax uu ka shabahayo labada lugood in la gelinaayo wuu ka shabahaa laakiin qaabtolmeedka waa kaga duwan yihi qaabtolmeedka wuxuu u ballaadhan yahay inahaa sinaha iyo boodyaha ayuu u ballaadhan yahi waxay culimmadu ugu soo dhoweeyeen noocan bagastaantu xidhato ama kurdidu ay xidhaan ee shushuka lehee ballaadhan ayaa ayay ugu soo dhoweeyeen laakiin culimmaduna waxay sheegaan sirwaalkeenan caadigii inuu shuruuda marka loo xidho uu yahay labis caadiya oo la xidhanayo maadaama muslimiintu ay caadisaga xidhan yihiin shuruudiisa waxaa ka mid a inaanu qofka cawradiisa intuu aad ugu dhegan yahay uu ku kogsan yahay aan cawradiisa muujinayn aan cawradiisa muujinayn kaa cawro muujinaya ku kogsani waxa kaloo looga baqanaya ee qofku markuu foorasado ama sujuudo wax laga yaabaa inuu dilaacaba waa suurtagal waa inuu fadfaad iyo xoogay qofka waa inuu ka yar weyn yahay weynaan xoogana maaha dee qofku ku dhexdhexayo waxaa kaloo iyana shuruudda ka mid a inaanu bognaha dhaafsiisnayn waayo waa isbaal maa asfala min alkacbayni min alisaari fa fi nnaar labadaas shardi baa u badan iyo inaanu qaabkaas aanu cawradiisa muujinayn horeyn iyada taa u sheegno saraawiishina xidhan maayo maadaama tolan yihin walal baraanis koofiyadaha gaar ahaan koofiyadda marada ku xidhan baa burnis laydhaa koofiyaddaa marada ku dheganna ma xidhanaayo walal khifaafa khufna xidhan maayo khufku waa saan sida buurhka u samaysan oo ilaa halkaa qur-aanta korkeeda gaadha oo carabi ay xidhan jireen marna siday sharabaadka oo kale u xidhan jireen oo intay khufkaa xidhaan waa saan yaroo idiinoo dabacsan oo jilicsan ayay xidhanayaan kadibna kabbay ka dul xidhan jireen marna keligii bay ku soconayaan waana ka sharcigu yidhi qofku hadduu daahir ku xidho ha iska masaxo waxba yuu saarin khufkii waa la diiday maanta maxaa loo diidayaa waxa weeyaan ilaa boqontii buu dhaafaya qofka muxrimkaana waxaa loo ogol yahay kab aan boqonta gaadhayn sandal ha noqoto caadiya sandalka dacas caadiya ha noqoto wixii aan boqontaa gaadhayn guud looma ogola isaga guud looma ogola waayo boqontii buu gaadhaya waanu xidhan yihi qofkii aan kaba caadiya haysan muxuu yeelayaa ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu aan haynin naclayni laba kabood falyalbas khufayni khufkii ha iska xidho hadduu hayo khuf laakiin muxuu ku samaynayaa walayaqdachumaa ha jaro asfala min alkacbayni kuraamaha inta ka hoosaysa ha gooyo oo dabeetana si uu kabti ay uga hoosayso kuraantii walaa talbasu ha xidhanina min asiyaabi maryihi shay-an shay ha xidhanina masa wuu taabtay zacfaraanu sacfaraanka maxaa loo diiday sacfaraanku waa shaygan case ay qolooyinkeenna ay hayaan budada ah waa la diiday culimmadu sababta loo diiday way isweydiiyeen qola waxay leeyihiin maradii caddayd ee maxamuudiga ahayd ee lagu ogaa inay dadka xujaydii wada xidhaan ilaan waxaa la rabaa xujaydii inay wada isku labis noqdaan oo maryaha cadcad ay ka sinaadaan oo lagu xasuusto aakhire iyo kafantii ummad wada kanfan oo geero u diyaara oo waxa weeyaan marana aanay mara ka duwanayn ayaa la doonaya lagu eego hadduu sacfaraan mariyo casaam buu yeelanaya hadduu casuus yeeshana ummaddii wuu ka duwanaaday qola saasay ku macneeyeen qolina waxay dhahan mayae zacfaraanka waxay carabi ku walaaqi jireen udug oo wuxuu lahaa udgoon kol hadduu udgoonka marada maryana maradii iyo jidhkiiba udgoonkii u gaadhaya qofka muxrimkaana markuu xarmanayo hore mooyaane imika udug looma isticmaali karo waa mamnuuc inuu isticmaalaa sidaa awgeed uduga awgeed baa loo diiday qolooyinkan waxay yidhahdeen labada waa loo diiday maradana wuu kharibayaa udugana taasaana saxa udugna inuu yeeleeya laga yaabaa labada xaalaba waa la diiday waraskuna waxa weeya waa geed carabi ay isku udgoonayn jireen oo ay shidan jireen oo sidan bukuurka oo kale amaba ee sidan baalka maxaa la dhaha uunsiga oo kale ah ayuu ahaa oo waras marka mara la la unsiyey oo udug loo sameeyey looma baahna xilligaa marka labadaa ugu dambeeya rag iyo dumarba waa laga sameeyey ama kuwii hore dumarku caadi bay isaga xarmanayaan dharka ay xidhan yihin kabo iyo karinba sidoodaasay ku xarmanayaan inay xijaabkooda ilaaliyaan ayuunbaaba waajib ku ah weli iyaga waxaa kaloo loogu daray niqaabkuna waa ka mamnuuc gacmogashiga baalkan gacmaha gashadaana intaa la xarmanyay niqaabna ma xidhanayso bahalladan gacmaha la gashadana mamnuuc weeyaan intii caadiga ahayd ee wejigii iyo calacalihii waa u bannaanaanaya can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam jaa waxa uu yimi ila istiqaayati waraabinta fastaqa wuu waraab dalbay faqaala alcabaasu cabaas waxa uu yidhi yaa fadlu fadalow waa fadl ibni cabaas idhab ilaa ummika hooyadaa u tag oo fa'ti rasuula allahi rasuulka allah uga keen bisharaabin sharaab min cindihaa xaggeeda war xaggaa biyo uga soo qaada rasuulka faqaala rasuul waxau yidhi isqinii waraabi faqala wuxu uhi yaa rasuula allah inahum yajcaluuna waxay geliyaan aydiyahum gacmahooda fiihi biyahani waa biyo dadku gacmaha daraane biyo kaloo gaaraan ku keenayna qaala wuxu uhi isqinii waraabiya fashariba minhu waa cabbay uma deetana ataa wuxuu yimi zamzama zamzam buu yimi walxaal hum iyaga oo yasquuna waraabinaya wayacmaluuna fiiha ka shaqaynaya faqaala waxa uu yidhi icmaluu shaqeeya fa inakum maxaa yeelay idinku calaa camalin saalix camal wanaagsan baa gacanta ku haysaane wada uma qaala wuxuu ku daray lowlaa haddii aanay jirin an tuqlabuu in laydinka awood bato oo laydinka xoog bato haddaanan taa ka baqanayn lanasaltu waan soo daadegilaa xataa adaca ilaa aan saaro alxabla xadhigga wadaanta calaa haadihi halkaa degta yacni caatiqahu degtuu sheegaya wa ashaara wuxuu gacanta ku fiiqay ilaa caatiqihi xadiidkani wuxuu ka warramayaa siqaayat alxajiij dadka xujayda ah in la waraabiyo oo biyo lagu waraabiyo biyaha samsamka gaar ahaan waana ta ilaahay qur-aanka ku tilmaamay ajcaltum siqaayat alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraami kaman aamana billahi walyawmi alaakhir siqaayat alxajiij dadkaa ilaahay waa wufuudullah waa ilaahay wafdigiisii in laga ajarsado oo la xurmeeyo oo la wanaajiyo oo wax la siiyo asalbana waa dhaqan wanaagsan oo reemaka ay lahaayeen in dadka xujayda ah cuntana la siiyo wixii loo hayo biyana la waraabiyo waxaanay ka mid ahayd hawlihii maamul ee uu qaybiyey qusay ibnu kilaab quraysh awowgoodii dhexe ee cabdimanaafiyo dhalay kooxda ee rasuulka ilaa wuxuu ahaa awowgiisii lixaad ayaa awlaaddiisii u qaybiyey awlaaddii u qaybiyey ayaa waxay reer bani haashim rasuulka raadigiisii iyo qoyskiisii waxay qayb u heleen laba arrimoodoo cajiiba muhiima mid waa asiqaaya iyo arrifaada asiqaaya waa inay ceelka waraabiyaan oo ummaddaa soo xajtay iyagoo ay waraabkooda qaabilaan iyo inay cunto siiyaanoo cuntaa laga ururin jiray maka marka xajka soo dhaweeyey raashin iyo lacag baa laga ururinayaa raashinkaa la diyaarinaya dadkaa soo xajay ka aan waxba haysanini cuntadaasunbuu cunaya waa la karinaya waa la cunaya haddana waa la karinaya saasoo wadaya marka waxay samayn jireen intaan iminka ilaahay umuuraha fududaynin ee aan meel oo biyuhu gaadhin biyaha way sii dhuuri jireen awr bay ku dhuuri jireen deetana carafo iyo milo ayay geyn jireen marka lasoo laabto makana darar bay samayn jireen darar waaweyn oo kacbada hareeraheeda ah deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii ciidda maalin tobnaadkii ee laga soo noqday carafa ayuu yimi ila siqaayati meesha laysku waraabiye ee kacbada dhinaceeda fastaqa biyuu dalbaday yaa markaa mas-uuliyaddii reer bani haashim haya waxaa ugu weyn reer bani haashim cabbaas cabbaas baa hawshaa qaabilsan cuntada iyo cabbitaanka rasuulku wuxu yidhi soo waraabiya faqaala cabbaas baa wiilkiisii curad ku yidhi yaa fadal idhab ilaa ummika hooyadaa u tag oo faati rasuula allahi rasuulka ilaah uga keen bisharaabin min cindiha rasuulku wuxuu rabay biyahan ummaddu cabbayso inuu cabbo cabbaas oo adeerkiina wuxuu damcay biyo gaara oo rasuulka lagu maamuuso oo aanka ummadda ay cabbaysa aan ahayn in loo keeno oo iyagoo aan ka duwan kuwa la cabbayo xagga nadaafadda iyo meelo badan marka la eego rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabcigiisana waxaa ka mid ahaa inaanu ummaddiisa ka socnaanin oo wax isagaa u gaara marnaba aan loo keenin isqinii waraabi buu ku celiyey mar labaad faqaala cabas wuxu ya rasuula allah inahum yajcaluuna aydiihim fiihim gacmahay geliyaan yaa rasuula allahioo dadku ma eegaan nadaafadda ee gacmaha iska darsadaan noocan maa nadaafadeedu caadi ma ahee biyo kalea lagu keeno qaala isqinii waraabi ha uu ku adkeeyey markaasuu waraabiyey kaasuu rasuulku cabay cashar buu inoo dhigayaa qofku inuu iska ilaaliyo inuu ummaddiisa iska yarta kooro oo iska sarraysiiyo waxay ummaddu cabaysa idhahdo may wax kale aniga may aniga aad iga soo maydha may aniga meel hiblaayo iga keena waxaa haddaanu xanuun qabin hadduu xanuun qabo oo xanuunkiisa si gaara loogu si gaara isu ilaalinayo taa ilaahay baa amray inuu qofku is ilaaliyo laakiin isagoon waxba qabin inuu ummadda iska gaar yeelo fiiha nooc min alkibir tawaaducana way ka duwan tahay rasuulka ilaahay sala allahu calayh waaalih wasalam inuu ummaddiisa ka socnaado arrin mamnuuca ayay ka ahayd ma uu jeclayn kaa ummaddu cabayso ee falaha la darayo hay qabaan kaa isi markaasuu cabbay wuu soo dhaqaaqay samsam buu yimi ceelkii samsam oo la dhurayo wahum yasquuna iyagoo dadkii waraabinaya wa yacmaluuna fiiha oo ay shaqaynayaan faqaala wuxu uhi icmaluu shaqeeya fa inakum calaa camalin saalix waa dhiirigelin qofki isagoo kollayba hawsha haya kelmadda uu cid ka maqlaa waxay siinaysaa shixnad cusub oo aanu daalayn moralkii ayuu markaa sii labalaabaya rasuulku wuxuu sheegay camal wanaagsan baa haysaan waayo ummaddii waxaa waraabinaysaan biyo biyo caadiya xataa maaha waa zamzam waa biyo barakaysan oo rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam maau zamzam limaa shuriba lahu biyaha zamzamku waa wixii loo cabo biyo caloosha iyo feedhaha loo cabo maaha badnaantoodu iyo yaraantoodu xagga barakada mooyaane dhinaca kale waa isaga siman yihin waxbaa loo cabaa ujeeddaa loo cabaa laiskama cabo saa awgeed waxaa islaamku sharciyeeyey qofka marka samsam loo keeno inuu wax niyoodo khayr ah qofba wuxu niyoodo saa awgeed ba culimmadu waxay lahaayeen waa la waayey qof waxu niyooda oo aan helin wuu yari waa in qofku markuu cabayo waa inaanu iska cabin kii xanuunsanaya caafimaadkiisa ka cilmi raba ka janna maxaan ku dhaha jannada ilaahay khayraadka cibaadada in loo hawl yareeyo dadkii maxaan ku dhaha maytadii ilahay u naxariisto waa inuu wuxuu cabaa sabab uma qaala wuxu uhi lawlaa an tuqlabuu haddaanan ka baqanayn in laydinka xoog bato oo laydin hafiyo oo laydinkaba qaado hawshan lanazaltu waan soo daadegi lah waxaa ka muuqata inu ceelku yar hooseeyo oo karaankar uu leeyahay hoose xataa adaca alxabla ilaa aan saare xadhiga calaa haadihi tan oo inagu sidanaynu u dhaamino aynu soo jiidno gacmaha inaanay qaabkaa u soo jiidan baa ka muuqato oo intay degta saaraan oo wax iska xigsiiyaan inay la dhaqaaqayaan waanay jiraan dad badanoo caynkaa u dhaansadaa inay intay degta saaraan ay la dhaqaaqaan midka law hoos galo isna soo dhaqaajiyo qaabkaa waa shaara ilaa caatiqihi halkaa culimmadu waxay ka soo qaataan shay wanaagsan haddii dhibaata ka dhalanayso inaad iska dayso shaygii oo aanad odhan shaygani waa wanaagsan yahy shaygani waa wanaagsan yahy iminka rasuulku calayhi salaatu wasalaam shaygan uu leeyahay waxaan idinla soo jiidi waayo wadaantu waa maxay ummadunbaa istusaysaa ila rasuulka waxaa la xajay boqol kun iyo wax ka badan boqol kun hadday arkaan rasuulka wadaantii jiidaya khayrkiiba halkan u ku jiraa bay odhanayaan reer beni haashimna markay boqol kun kusoo dhaqaaqaan meelay mareen la arki maayo hawshii lagu ogaana waa laga qaadaya shaygii daacadee wanaagsanaa muxuu rasuulku imika u fuli waayey wax ka daran buu arkayaa oo ah in qolooyinkan hawshoodii laga qaado saa awgeed camalka wanaagsan camal kastoo wanaagsani markaa in la fuliya khasab maaha intaasoo camal baa dib loo dhigi karaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu ku uhi yaa caaisha haddaan qoomkaagu dhowaan gaalnimo ka soo bixin kacbada gebigeeda waan dumin laha deetana dib baan u ballaadhin lahaayoo halkii waxaan gaadhsiin lahaa qawaacid ibraahim halkii nebi ibraahim ku ogaa waayo quraysh baa markay dhisayeen lacagtii xalaashaa iska yaraatay lacagtooda xaaraan bay u badnayd markaasay in ka soo guureen albaabkiina way dheereeyeen albaabkana waan gaabin laha weli laba albaab baan u samayn lahaayoo mid laga galo iyo mid laga baxo si casriga ayaan rasuulku u dhisi laha buu leeyahy laakiin muxuu u dhisi waayey quraysh baan ka baqanaya dhawaan bay soo islaamay inay idhahdaan shuuf wa kaa durma kacbadii baabiyey diin bay inooma odine waxa weeyaan intan unbuu u socday inuu kacbada burburiyo wax badan baa ka dhalanaya markaasaa ina yaroo casrigan jooga oo xilligan jooga uu amrayaa shaygaa ha la dumiyo qubuurta ha la baabi'iyo sidan ha la yidhaahdo adeer waxa weya masalada ka dhalanaysa rasuulkii baa hakiyey inuu kacbadii hagaajiyo kacbadii inuu hakiyuu joojiyey waana rasuulki ilaahay ee loo waxyoonayo camalka khayrka ah isweydii maxaa ka dhalanaya aniga waxay saaran inaan intan sameeyo khalaas maantan haystaaye aan ka faa'idaysta jaaniska berri wixii dhacaya layma diran aniga laa qofka muuminka waa indheergarad waxa imanayuu qiimeeyaa waxa isbeddelayuu arkaa ma aha uun iminkaan ku bilaabaya haddaan iminka ayaan ku bilaabaya ay tahay rasuulku wuxuu odhan lahaa wuxuu geli lahaa wadaanta kacbadu sideedii ku celin lahaa laakiin wuxuu eegayaa waxa dhacaya marka waa inuu qofku xigmad gaar ahaan dadka ducaadda ah xigmad baa looga baahan yahay iyo inay si rasmiya rasuulka ugu daydaan sala allahu calayh wasalam oo aanay xamaasadda iyo qiiradu aanay ka tarroonaan can cabdillaahi xadiidka inoomuu sheegin cabdillaahi buu ahaa laakiin sharax ayuu ku sheegayaa inuu yahay cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu uhi maa ra'aytu ma arag rasuulu llahi sala allahu alay wasalam oo sallaa tukaday salaatan salaad bikayri miiqaatiha xilligeedii xilli aan ahayn ilaa salaatayni laba salaadood maay- mooyaane jamaca wuxuu jamciyey bayna almaqribi waalcishaa wa salla alfajra fajrigii buu tukaday salaadii subax qabla miiqaatiha wadalika fi lxaji xajka ayuu wakhtigiisa in ka horeeya tukaday عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله وحو أمري أن أتصدق إن صدق ديستو بجلالي هيريدا البدن جيلة جيلي لقل هي حجك إن هيريدي سي جلال وهيريدي البدن جيلي التي نحرت لقورعي وبجلودها هي حرقه ريبا إن إن صدق ديستو البخاري قال البخاري وحا يري عطاء قال عطاء عطاء وحا يري إذا تطيب قفك مركو يسدقون يسيو أو لبس أو حدو جاهلا يسوون قرني أو ناسين ميل يسوون لوسن فلا كفارة عليه كفارة لغم لها آه صدحا حديثا من معلق يحي كورا وحا ورني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحا أولي رسولك ما نعرك وصلى تكدي صلاة بغير ميقاتها إلا ثلاثين لبا ثلاثود موياني جمع بين المغرب والعشاء وسل الفجر قبل ميقاتها صلاة صبح لو كدي حلي قيدي حلي كون ريا وذلك في الحج علماء وحي ليهين ابن مسعود وحو كور رمي انتي سقو قاوم معنى ماها مو سوكوبين ومو أرنين وحا رسولكم مبوتكنين مالين كلاء انت سكليو تكدي لكن وحو لعنو ما نرك waxaan arkay keliya laba salaadoodoo oo jamciyey laakiin marka axaadiista kale lagu noqdo iyo saxaabada kale waayo isagu wuxuu sheegay intuu arkayay laakiin saxaabada kale waxay sheegeen salaado badan casar iyo iyo duhur maqrib iyo cishe saasuu isu raacin jiray safarka markuu bilaabayo hadduu iminka bilaabayo duhur joogo wuu soo qadimi jiray casarka haddaanu iminka bilaabayna oo barqadiiyo kala socodka bilaabayna dib buu u dhigi jirayoo hadhow casarkunbuu labadaba tukan jiray markay safar tahay xilliganna rasuulku safar buu ahaa maqrib iyo cishaayi buu jamciyey waxaa kaloo la jamciyaa marka laga soo baxo carafa maalinta carafa habeenka tobnaad ayaa laga soo dhaqaaqaa marka musdelifo la yimaado ayaa maqribkiioo dib loo dhigay iyo cishaayigiioo taagan ayaa lawada tukadaa salaadii subaxna xilligeedii ka hor buu tukaday waa habeenkii ciidda wuxuu u dalaynayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka jilicsan waayo ilaa la tukado lama dhaqaaqi karo musdelifa lagama dhaqaaqo oo lama tago jamaraadka oo lama turo dhagaxaanta ilaa salaada subax la tukado laakiin waxaa loo ogolayay dadka jilicsan ee maxasta ahi inay sii horeeyaan markaa salaaddii bay kaga xidhantahay waa in loo qadimaa ma salaaddii wakhtigeedii oon iman buu tukaday laa taa salaad lama odhanayo laakiin waa maxay markii wakhtigeedu sidaa u soo galay ila wakhtigeedu wuxuu leeyahay bilow iyo dhexdhexaad iyo dhammaad marka bilowgii buu halkii ugu horraysay ka tukaday isagoo u danaynaya dadka jilecsanayo kuwa aan awoodda lahayn xadiidka cali ibni abi taalib wuxuu tilmaamayaa amaranii rasuululahi rasuulku wuxuu amray an atasaddaqa inaan sadaqadaystoon bixiyo bijilaali heeryada albudni tuldaha tuldaha geela ah waa halaha iyo geela la gowracayay allatii nuxrad la dhuundhabay wa bijuluudiha iyo hargaheedaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu waafajiyey xajkii uu xajay ee gebagabada ahaa wuxuu waafajiyey inuu sadaqadaysto oo uu gowraco u hadiyeeyo xaramka boqol halaad boqol halaad boqolka halaad wuxuu gacantiisa ku bireeyey oo ku dhuundhabay saddex iyo lixdan halaad meel keliya intii harsanaydna cali buu u dhiibey saddex iyo toddobiyo soddonkii harsanaa cali baa isna gowracay markaasaa waxaa weeyaan culimmadu ay ku macneeyeen saddex iyo lixdan kan halaad waxay ka dhigan yihiin saddex iyo lixdankii sannadood uu ku dhimanayay saddex iyo lixdankii sannadood ayaa sanad walba hal baa loo gowracay ilaahay ugu mahadnaqayo ilaaha gaadhsiiye cumriga ah ee waafajiye wanaagga ayuu ugu gowracay welibana hilibkoodii inta lasoo gooyo mid walban yar ayaa dheri lagu guray dherigaasa dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam maraqii uu ka darsaday oo boqolka halaadba dee maraqoodiiba halkaa uu ku wada cabay wuxuu ka dhigan yahay qof boqolkiiba wada dhedhamiyey ilaa maraqani boqolkiiba uu ka wada baxay mid keliya gaaruma leh kooxna gaaruma leh saas uu cabay walaa wuxuu raaciyey geelani heeriyay lahaayeen heeriyadii lagu yaqaanay heeriye gaaraa jirta oo carabi isla yaqaaneen geela xaramka ku socdaa si aan loo dhicin calaamad bay u samayn jireen ila iyagu geel soomaali bay ka ahaayeen xaggaasoo geel iyo iyaga aragti baa ka dhexayn jirtay sidaa awgeed geela waa laga duwayaa kuruska waa laga dhiijin jiray kuruska in yar baa laga dhiijinayaa kabna intoo xadhig lagu xidhaa laga lulayey luquntooda amaba haddii kab loo waayo xadhig caadiya luqunta laga xidhayaa heeriye yaroo intaa kuruska uun leegna waa la- waa la- waa laga luli jiray marka intaa markay ku arkaan waa geel xaramkii ku socda waa la daynaya ha ishcaar baa la idhaha ishcaaru lhadyi in la calaamadiyo si aan loogu soo dhiiranin marka heeryadii saarnayd in la sadaqadeeyo ee harageediina in la sadaqadeeyo ayuu amray sidii baa la fuliyey bukhaari asarkan mucallaqa wuxuu ka warinayaa cadaa ibnu abi rabax cadaa waxa weeyaan taabicigii caanka ahaa ee mufasirka ahaa ee reer maka ee ardaygii cabdillahi ibnu cabbaas ayuu ahaa cadaa ibnu abi rabax waxa uu cadaa leeyahay waxa qofka muxrimkaa ka xaaraan ahaa inuu udug isticmaalo iyo inuu labis tolan xidho haddii labadiiba uu isticmaalo ka waran waxaa la eegayaa maxaa ku kalifay ma ogaanba mise waa ilow mise waa garasho la'aan hadday ilow ama garasho la'aan ay tahay waxba laguguma laha xataa kafaara gud laguguma leh waayo ilaahay wuxuu inaga dhaafay waxaynaan ogayn iyo waxaynu ilowsanayn laakiin hadday ogaan tahay markaa waxaa lagaa rabaa kafaara fidya neefaad gowracaysa adhiya haddaad neef weydana waxaa lagaa rabaa saddex maalmood inaad ku soonto xaramka toddoba cashana markaad soo laabatay dalkaagii timaado ayaad soomaysa can anas bni maalik radi allahu canhu qaal qadima nabiyu nebiga ayaa yimi almadiinata madiina wa umira waxa uu amray wa umira waxaa la amray sida uu yaalla kitaabka haddii kale se sida kutubta kale qorayso wa amara wuxuu amray markuu yimi bibinaa'i almasjid masaajidka in la dhiso faqaala waxa uu idhi yaa bani najaar saaminuunii ila baayactama iga iibiya saaminuunii ay baayicuunii bisaman lacag igaga iibiya dhulkan faqaalu waxay dhahdeen laa nadlubu ma rabno samanahu lacagtiisa kama rabno ilaa ila allahi tacaala ilaahay baanu ka rabnaayo ajar nagu siinaye rasuul allow iska dhis fa amara wuu amray biqubuuri lmushrikiina qubuurtii gaalada fa nubishat waa la soo faqay uma deetana bilkhirabi kharaabadihii meesha ku yaalayna fa suwiyat waa la isku simay wa binnakhli timirtii meesha ka baxdayna faqudica waa la jaray fa safuu waxay ku safeen annakhla timirtii qiblata almasjid masaajidka xaggiisa qiblada ayay ku safeen sidaasaa markaa loo diyaariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu hijrooday ee ilaahay beled uu aamin ku yahay oo awood ku leeyahay oo saxaabadii la joogto markii ilaahay halkaa geeyey wixii ugu horreeyuu qabtay wuxuu ahaa an amara bibinaa'i almasjid masaajidkuna waa saldhigga koowaad ee muslimiinta wax ka horreeyaana ma jiro ahamiyadduu leeyahay waxaa tilmaamaya rasuulku intaanu guri iyo wax kale toona u dhaqaaqin wixii koowaadee loo dhaqaaqay wuxuu ahaa in masjidkii la unko la bilaabo masaajidkana waxaa laga dhisay bartii hashu ay fadhiisatay hashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidee u socotay ayuunbay degtay oo ay fadhiisatay deetna waxay dhahdeen khalaat ilqaswa ah deetna waxay idhaahdeen waa waa xal xal way kiciyeen hashii deetna way kacday in yar bay socotay way soo laabatay bartii ay fadhiisatay markiiba halkii kaga degay deetana meeshii saasaa loo eegay waxaa dul kharaabada guryaha ku yaalay timir baa ku taalay dad baa ku aasnaa gaalo ah waxaa lahaa laba dhalinyaro ah oo sahal iyo suhayl laydhaa oo agoona oo bani najaara bani najaarna waayo waa rasuulka ree'ayeydii waxay dhaleen haashim ee ayaan odhanay haashime cabdilmualib bay dhaleen cabdilmualib bay dhaleen waa ree'ayeydii rasuulkuna wuxuu laabta ka jeclaa markuu soo socdayba qoladaa ree'ayeydii inuu la dego oo intaa ku karaameeyo qabaa'ilkii kale reer madiinina qolo walbaaba waxay rabtaa inuu rasuulku la dego intay ishabeeyaan oo ay ciidan diyaariyaan oo hubkoodii waxooda diyaariyaan ayaa hasha ay qabtaan hoggaanka yaa rasuula allah noo kaalay annaga haluma ila alcadad annagaa fara iyo awoodba leh yaa rasuulallah macruuf baanu nay waana la yaqaanaa geesiyadii baanu nay annaga noo soo leexo rasuulku ma idhahda ma tihidin iyo waa tiintoone wuxuu idhaha dacuuha fa innahaa ma'muura hashani way amrantay amar ilaahay ba wadataaye daaya ilaahayna mar walba wuxuu rasuulku jeceliyey ayuu hirgelin jiray sala allahu caleyh wasalam halkuu rasuulku uurka ka jecelyay buu ogaa siday u socotay ayay bartaa fadhiisatay hashi markay fadhiisatay wuxuu idhi saaminuuni iga iibiya dhulkan lacag igaga iibsada maya bay dhaheen labadii dhallinyarada ahaa iyo odayaashii reerkuba mee yaa rasuul allah lacagtiisa hor ilaahay ayaanu geysanay xadiidka waa la soo gaabiyeeye rasuulka waxaa ku jirtay faabaa rasuulullahi wuu diidey xata ibtacahu minhuma ilaa uu ka iibsaday bicashri dinaaniir toban diinaar buu ka siistay toban diinaar ayuu ka siistay waa lacag waxoogaya markaa rasuulku markuu ka iibsaday dhulkii ayaa la habaynaya maxaa rasuulku uga iibsadeye waa kuwan hor ilaahay u bixiyey hor ilaahay bay u bixiyeen maxaa looga aqbali waaye culimmadu waxay kala soo baxaan markay arrintu tahay arrin caama caama ummadda ka dhaxaysa in waxay ku fiican tahay aan cid gaari sheeganin waayo hadhow bini aadamku meelunbuu kaa soo gelaya koluu ku idhahdo anaa dhulka waqfay koluu ku idhahdo dhagax baan ku lahaa koluu ku idhahdo daaqad baan ku daray hadhow cillo yar unbuu meel kaa soo gelaya ha haddaanay taasi la waayana inuu kuugu mano sheegtaa laga yaaba uu ku xasuusiyo horta halkii yareedeen qaybtii aan bixiyey ma qaybtanay ahayd isagoo danaynu dhinac ee kaa xasuusiyo ha iyo ajarka inaan cidila yeelanin waana dabeecaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha qaaliga ah ee aakhiro inay cidila yeelato muu ogolayn inay cidila yeelato waa in ajarku gaar isaga u ahaadaa qofka kalena shay kaloo gaara isna ha raadsado waayo waxaynu garanaynaa ibnu qayim aljawsiy caleyh raxmatullahi wuxuu yidhi rasuulka dabeecaddiisay ka mid ahayd khayraadka inaanu cidna u ogolaan in lala wadaago qofkana tiisa ha haysto anna tayda oo kaamila aan yeesho waayo markii la hijroonayey abubakar baa yidhi yaa rasuul allah hashaa fuul wuxuu ihi waayo lacag baan ku fuulaya kiro yaa rasuulla maanaa kaa kiraya fuul adaan kuu diyaariyey maya buu yidhi qiimaheeda anaa bixinaya waxaa halkaa lagala soo baxaa ajarka ilaa maka ilaa madiine uu hijroonayo si ay iyadoo dhammaystiran rasuulku u helo haddii laakiin aanay saas dhacdeen qaybna abubakar baa la siin lahaa qaybta kalena rasuulka ilaa hasha uu ku socdayaa lahaa abubakar baa lahaa laakiin markuu lacagtiisa ku fuulo macnaheedu waa maxay ajarkii oo kaamila marka masaajkuna waa sidaas sileg masaajkii maxaa la sameeyey qubuur gaala ayaa jirtay fa amara wuxuu amray biqubuuri lmushrikiina gaalada qubuurtoodii fa nubishad waa la fakay qofkan dhintay gaal iyo islaam wuxuu doona ahaadee xurmuu leey xurmuu leey xurmadaa uu leeyahay waxay tahay beydkaa inuu ku jiro ama ha ku jarnaysnaado muslim ahaado ama ha ku cadaabnaadee waa in lagu xurmeeya haddii loo baahdo meeshiina waa in sida culimmadu ay leeyihiin intoo si rasmiya loo faqo xabaal kale loo diyaariyo dib loo kanfo dabeetana la aaso waxba salaada ma uma baahna laakiin waa la aasaya dib baa loo aasaya innagana waxaa arkaysaan gaaladii baa saa la sameeyey gaaladii innaguna dad islaama oo aynu wada garanayn oo hebel iyo hebel iyo aabba iyo aye iyo oday iyo adeeraha ayaa cagaf la marinaya leey waddaa martay waddaa martay waddada martay waa maxay waddadu miyaana wareegi karin imse waddo qalqalloocan bay leena waddada ilahay yidhi sa ahaato hee ma ilahay baa nagu waajibay waddadu sa ahaato may waayo haddaad damacdayna waddadu toosnaato qarashkeeda bixi oo majmuuco koox xafaarina u dir wax badanba maahee yoomiyahooda sii mid kale ha soo qodeen tanna ha faqeen xaggaa ha geeyeen si xurma leh hala gelbiyo khalaas qofkii hala kanfo hala aaso dabeetana hadhow waxaad marinayso mari laakiin waa kaasoo waa la marinaya waa la dabeetana la daamureynaya khalaas ilaahayna ka yaaban baa la rabaa meelahan iminka waddooyinkeenna qaar baa baa lagu sheegayey mid kalena wataa iminka libaaxyada la mariyey waxa weeyaan waa wax yar waxaan ku qiyaasay soddon malaha qabri maaha haddaanay kaba yarayn soddon qabri lacagtu bar walba u baxdaa in la banneeyaabay haydoo la faqo dabeetana meel kale ee lagu aaso waa mushrikiinta kuwa la aasaya haddii cid la baabiinayo yuu baabinla rasuulku kuwan odhan waa mushrikiin waa gaalo manaa laakiin waa xurmadii bini aadamka xurmat laadamiy suma dabeetana bilkhilabi kharaabadihiina sasuureed waa la simay dhulkii burbursanaana waa la simay wa binakli timirtiina faqudica waa la gooyey fa safuu waxay ku safeen annakla timirtii qiblat almasjidi masaajidka qibladiisa ayaa lagu safay markaa masjid rasuulka saasaa lagu diyaariyey waxaanu ahaa wixii ugu horeye la qabtay masaajid markii dambena waxaa la sameeyey guryihii qoysaska rasuulku ay gelayeen sala allahu aleyh wasalam intii ka dambaysana hawlihii kale ayaa loo dhaqaaqay ilahay waxay ka baryanaa in laasiiya khayrka adduunyaka khayrka aakhiro subxaanaka allahuma bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin wacalaa aalihi waasxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaanin ila yowmi ddiin ama bacd waxaynu ku soo jirnay axaadiistii rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiiskii afar iyo siddeetanaad kaanu ka qaadayna waxaa warinaya abi saciid alqudri can abi saciid alqudriy radia allahu tacaala canhu can الnabiy salى allahu alayh wasalam qaal yanzilu waxaa soo degaya addajaalu dajaal baa soo degaya ee kadaab beenaalihii bacda sibaaqi meelaha carramadowda ah ee bi ay ka baxaan daaqu ayuu ku soo degayaa allatii bilmadiina ee madiine ku taalla fayaqruju ilayhi waxaa u baxaya yowmaidin maalintaa uu soo dego rajulun nin baa u baxaya huwa ninkaasi khayru nnaasi dad isagaa ugu khayr badan aw min khayri nnaasi ama dadka kuwa ugu khayrka badan buu ku jiraa fayaquulu ninkii wuxuu ka odhanayaa ashhadu waxaan qiraya annaka adigu inaad tahay addajaalu beenaalihi alladii xadaanaa canka rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ee rasuulku nooga xadiisay xadiisahu warkiisa kii aanu warkiisa haynay ee rasuulku noo sheegay ayaa tahay fayaquulu dajaal baa odhanaya ara'aytum kuwa la socdaa laa maya shaki naga geli maayo haddaad na tusto fayaqtuluhu wuu dilaya uma kadibna yuxyiihi wuu noolaynayaa qudrada ilaahay iyo awoodda ilaahay ayuu ku noolaynayaa fayaquulu wuxuu ku odhanayaa xiina yuxyiihi markuu nooleeyo ayaa ninkii islaamka ah ku odhanayaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa kuntu qad weligay maan ahayn ashadda basiiratan mid ka garasho badan minii aniga alyawma maanta saan ahay sidaan iminka kuu fahamsanahay weligayba hore kuuma fahamsanayn fayaquulu dajaalu dajaal wuxuu is odhanaya yaquuludaasi maaha odhashadii afka fayaquulu wuxuu doonayaa inuu sameeyo aqtuluh waan dilayaa buu odhanaya falaa yusalladu calayhi lagu sallidi maayo maba dili karo mar labaad can anas bni malikin radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalam qaal laysa min beledin dal ma jiro iyo magaalo ilaa hadduu jirase sayadawhu cagaha ayuu dhigaya addajaalu dajaal sayadawhu cagtuu joojinaya uu gaadhaya ilaa makkata waalmadiina maka iyo madiine mooyaane meel walba cagtuu dhigaya uu tegaya laysa lahu maka iyo madiini ma laha min niqaabiha gollaheeda iyo ilaheeda buurahooda meelaha banbannaan naqbun meel ma jirto laba buurood u dhaxaysa ilaa hadday jirsase calayhi waxa taagan almalaa'ikatu malaa'igta oo saafiina safan saf malaa'iga ayaa yaxrusuunaha ilaalinaya uma daatana tarjufu lmadiina madiine way gelgelanaysaa makina waa la mide bi ahlihaa ehelkeeda alaaa rajafaatin saddex goor bay gariiraysaa fayaqruju ilayhi waxaa u baxaya xaggaa ya dajaal kullu kaafirin wa munaafiq kaafir kasta iyo munaafiq kasta oo ku dhuumanayay ayay iska saaraysaayoo xaggaa iyo dajaal ayay u baxaya labadan xadiisaynu akhrinay labaduba waxay ka warramayaan fidnada weyn iyo imtixaanka ballaadhan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda u soo saarayo aakhiru zamaanka ee lagu kala saarayo kuwa iimaankoodu toosan yahay ee uu awoodda leeyahay iyo kuwa iimaankoodu taagta daran yahay ee uu jilicsan yahay waana fitanka ugu waaweyn waana ashraadu saacati alkubra qiyaamaha calaamadihiisa waaweyn ayuu ka mid yahay sida axaadiis badani tilmaamayso dajaal waa fidnada ugu weyn ee nebiyadu ay ka digi jireen nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu asxaabta ku lahaa nebi ma soo bixin hadduu soo baxana ummaddiisa wuxuu uga digi jiray dajaal nebiyullaahi nuux ka soo bilow ilaa iyo xilligiisi sida axaadiis kale tilmaantay waa nool yahay wuu nool yahay waxaa soo arkay saxaabigii tamiima daari iyo koox la socotay oo ay dooni la luntay doon ayaa meel jasiirada ku soo arkay su-aalo badan bay weydi ay isweydiiyeen dajaal baa weydiinaya waa uga jawaabeen fartaa lugta faraha lugta ilaa iyo madaxa silsilad baa ku wareegsan waxa u shaqaynaya xayawaan la idhaha aljasaasa oo hadlayana shaash badan ayaa u shaqeeya o wax u geeya su-aalaha weydiiye way koobnaayeen caynu dabariya oo falastiin iyo urdun udhaxaysaa miyay weli gudhay maye may gudhin markay gudhaan soo baxaya ishii kale melheblaayo caynu saawa iyana ka warrama may gudhin nebigii carbeed ma soo baxay haayo waa soo baxay haddana waan dhowey ayuu leeyahy haddana waan dhowey tamiima daari rasuulku wuxuu gaadhay calayhi salaatu wasalaam intuu asxaabta uga digay dajaal ayaa tamiim soo galay rasuulka oo ka warramayaba su yidhi yaa rasuul allah anaama soo arkay wuxuu gaadhay fadli in inta uu rasuulku kaxeeyo calayhi salaatu wasalaam uu mimbarka ku fadhiisiiyo ulaa bal asxaabta uga warram waxaad soo aragtay isna uga warramo dajaal alacwar marka uu soo baxo cidda ugu badan ee raacaysa waa yuhuud yuhuud baa atbaacdiisa ugu badan waayo ummadda ilaahay abuuray ugu diin yaryiin arbaciin buu joogayaa arbaciinka maalini waa sanad maalin kalena waa bil maalin kalena waa asbuuc toddoba-iyo soddonka soo hadhayna waa maalmaheenna caadiga ah saxaabadu iyagoo u xilligaa looga warramayo umuuro la yaab leh ayay su-aalo weydiinayaan qiimo badan waxaan yaa rasuul allah maalintaas sanadkaa saynu tukanayna ma shan salaadood keliyan tukanayna shan salaadood keliya waa sanad waa labiiyo toban bilood mee rasuulku u qadaray buu yihi qiyaasa marka waa saacada iyo wixii lagu qiyaasi karo ha lagu tukado su-aashii nooca ahayd iyo jawaabtii waxay anfacday dali- da- dadkii islaamka ahaa ee iminka u qaxay meelaha waqooyiga yurub ee maalintu ay noqoto sa- ee mararka qaarkood koob iyo labaatan saacadood ay mar noqotaa salaaddii maxaad ka yeelaysa waa loo qadarayaa uun waxaa lagu tukanayaa saacadaa lagu tukanayaa maqrib baad tukanaysaa cadceeddii halkaa taagan cishaayi baad tukanaysaa saacaddii cadceeddii oo holi joogta waayo gebigeedii waxay noqotay saddex saacadood bay kaa maqantay inta anfacaysa wuxuu wataa janno iyo naar wuxuu isagu ku sheegay ama dadku u arkayaan sixir oo kale iyo ilaahay imtixaan uu saaray ayaa wuxuu wataa wax janno u eg iyo wax naara rasuulku wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa gaadhaan naartiisu waa janno ee gala jannadatuu ku sheegayaana waa naara iska ilaaliya imtixaanka ilaahay marinayo daruuruu wataa cidda rumaysa ee tira ilaahayagii baa tahay wuu amraya wuxuu odhanaya ku da kuwa yidhahda ha daruurihii baa da'aya mase barwaaqaysanaya waa la imtixaamaya kuwa yeeli waayana daruuri buu u diidayaa markaasi abaar iyo xaaluf ayaa u dhammaanaya waxaa la eegayaa inay tidhahdaan waa bal soo noqo ama iminkaan kurbeynaa roobka keen ayaa la eegayaa iyo inay iimaankooda adkaystaan ilaahayna uu ku- uu ku eegaya subxaana wa tacaala rasuulku wuxuu in badan ka digey waa ninkaasi waa cawaranyey isha midig ayaa soo taagan oo waxaad mooddaa buu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xabad timiroo la muudsaday siday tahay ayay usoo fiiqan tahay ilaahiinana ma cawirna hah ee ogaada waxau rasuulku lahaa hadduu soo baxo anoo joogaa anaa idinka difaacaya haddii aa- anoo maqan uu yimaadana nin walowba adaa isdifaacaya waxyaalaha lagaga baxana waxa ugu muhiimsan ee lagaga badbaado fawaatixu suurati lkahf suurat lkahf tobanka aayadood ee ugu horeeya ayaa lagaga badbaada qofka oo xafida toban aayadood keliya ayuu qofka kaga badbaadaya haddaanu tobankaa xafidin khalaas inuu hadowga raaca laga yaaba oo uu ninkaas ka raaco oo deetana uu qaato dalkao dhan buu soo maraya adduunka sida axaadiistu tilmaamayso deetana maka iyo madiine u imanaya maka iyo madiinena ilaahay wuxuu dhigay malaa'ig ilaalinaysa meel kasta oo ka mid a malaa'ig baa ilaalinaysa markuu soo dhowaado nin baa u baxaya oo nin dhallinyaro ah oo rasuulku tilmaamay inuu buuxo hilib iyo quruxuu buuxo ayaa u baxaya deetana wuxuu ku odhanayaa ayna dajaal ma dajaal beenaalihii me dejile kelmadu waa beenaale mee beenaalihii waxa qabanaya xaraskii iyo gaarhkii ee dajaal waxaa ku odhanaya ma ilaahay ba taa ku leeday suu odhanaya war waa dajaale itusa saa loo geenayaa kani dembi buu galay wuxuu kugu sheegay dajaal kumaba ictiraafsana kuma aqoonsana ilaahnimo waa loo geenaya waxaa la sheegayaa ma runba haayo dajaal baa tahay dajaalkii rasuulku nooga digay baa tahay suu odhanaya hadalkiisa labadaba wuu la hadlayaa qoladu watana wuu la hadlayaa kan ee muslimkaa ee u yimina wuu la hadlayaa xadiiskeennu laakiin wuxuu tilmaamayaa uun inuu qoladiisa la hadlayo oo uu ku leeyahay haddaan dilo oo aan soo nooleeyo arrinkaygu sax ma yahayo ma rumaynaysaanoo miyaa ka shakeeyaysaan maya bay odhanaya isna wuxuu ka odhanayaa haddaan ku dilo oonku soo nooleeyo may rumaynaysaan marka waan ku rumayn ballan ma qaadayo yeel buu odhanaya horta bal yeel ha samee idil aan arko waxay tus deetna wuu soo qabanaya miinshaar buu ku bilaabayaa waa qadiyad la yaable waa qof iimaankiisu dhammaystirayey miinshaar buu laba kaga kala dhigaya maasuu intuu dhex maro dajaal baa dhex marayaba labadiisii qaybood oo koonaa kale ka istaago ayuu odhanaya wuxuu dhex marayaana wuxuu tusayaa inuu dilay inayn nasracad ahayn soo kac buu odhanaya soo kacaya isagoo caadiya soo dheh haye may rumaynaysaa iminka suu ihi iminkaan ku sii xaqiiqsadayba iminkaaban iimaankaygii boqol kiiba boqol noqday waayo rasuulkaa noo sheegaybaa in nin dhallinyaro u tegayo oo uu dilayo oo uu soo noolaynayo ilaahay imtixaanu ilaahay ku imtixaamayo kadibna mar labaad ma dili karo mar labaad kii was odhanayaa dil maba dilaayo markaasuu intuu qaado ayuu ku tuurayaa wuxuu naarta ku sheegayay isagu oo janno ah oo halkaas kaga raaxaysanayo dabeetana wuu dhaqaaqaya ma kuwiis odhanayaa gal makana ma gelayo wuu soo noqonayaa nabiyullaahi ciisa ee calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay soo dejinaya markuu soo dejiyena ciidamadii mahdiga iyo ciisa ayaa baacsanaya oo eryanaya dabeetna waxay ku gaadhayaan meel falastiin ka mid ah oo la idhaha baabu lud ayay ku gaadhayaan waana meel la yaab leh oo iminka ay u isticmaalaan yuhuuddu haystaan madaar bay ka dhigeen international ah oo caalami ah oo u yaqaanaan madaaru lud addawli ayay u yaqaanaan madaar yuhuud baad ka haysataa laakiin islaam baa yeelanaya halkaasuu nabiyullahi ciisa ku gaadhaya markaasuu ku dilaya fidnadiisuna halkaasay ku dhammaanaysaa can abi saciid alkhudri can nabiy sala allahu aleyh wasalam qaala yanzilu dajaal bacda asibaaqi asibaaq waa meesha carrada madow carro fiican oo carrasan ah oo la beeran karaa la ydhaha asibaaq allatii bilmadiina fayakruju ilayhi yowmaidin maalintaa waxaa u baxaya rajulu nin huwa isagu khayru nnaasi dadka ugu khayr badan iimaan ahaan iyaa la kacabsi aw min khayri nnaasi ama dadka kuwa ugu wanaagsan buu ku jiraa fayaquulu wuxuu odhanaya ashhadu waxaan qiraya annaka adigu inaad tahay addajaalu beenaalihii alladii xadaanaa canka rasuulu llah rasuulka ilaahay nooga sheegay xadiisa warkuu nooga sheegay fayaquulu dajaal baa odhanaya ara'aytum ka warrama in qataltu haada kan haddaan dilo uma axyaytuhu kadibna aan nooleeyo hal tashukuuna fi lamri arrinkaan sheegaayey miyaa ka shakiyaysaan fayaquuluuna laa fayaqtuluhu wuu dilaya uma yuxyihi waa noolaynaya kitaabkeennu sheekhaa sharxaya siyaabo kale u sharxaya wuxuu iska aaminsan yahay qadiyad odhanaysa khidar baa nool qadiyada odhanaysa nabiyullahi khidar baa nool oo jiraya oo ninka u baxayana waa isaga ayuu aaminsan yahay laakiin qadiyadaasi daliil ahaan iyo caqli ahaanba waa qadiyad aan dhacaynin waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay habeen ka mida habeenaduu joogay ayuu asxaabta ku yidhi caawa laga tiriyo ilaa boqol sannadood inta caawa nool qof ka noolaan maayo ilaahayna wuxuu qur-aanka inoogu sheegay kullu nafsin daa'iqat lmowt acmaar baa jirta wuxuu qur-aanku inoo sheegay nebi kasta oo nooli haddii nabiyullaahi nebi kasta oo nool haddii nebi kale laga soo daba diro inuu nebigaa laga soo daba diro u tago oo u hiiliyo latansurunna inaa u hiilisaan marka culimadu waxay idhahdaan saddexdaa daliilba marka la eego ma noolaan karo hadduu nool yahay waxa weyan waa inuu ajal yeeshaabay ahayd ajashana waxa weeyaan dee xilligiisu waa ka dheer yahay xilliyadii xataa nabiyullahi nuux mar labaadka rasuulku wuxuu tilmaamay boqolkaa sannadood ciddii habeenkaa noolaydi hadduu xataa habeenkaa noolaa inuu boqolkaa ku dhimanayo mar saddexaadka muxuu ugu himan waayey nabiyullahi moxamed ee ugu hiilin waayey markaa qadiyadda uu ku sharxay u leeyahy waa khidar qadiyad saxa maaha laakiin waxa weeyaan waa addoon ilaahay oo xilligaa nool fa yaquulu wuxuu odhanaya xiina yuxyihi markuu soo nooleeyo wallaahi maa kuntu maan ahayn qaddu weligay ashaddu basiiratan mini basiira fahm mid ka fahm badan alyawma maanta sidaan ahay mid hore uga fahm badan maan ahayn fayaquulu dajaal baa odhanaya aqtuluu waan dilaya falaa yusalladu calayhi laguma sallidi maayo maba dili karo can anas bni malikin can nabiy sala allahu alay wasalam qaala laysa min beledin beled ma jiro ilaa hadduu jirana sayada wuu gaadhaya addajaalu dajaal cagaha ayuu dhigaya oo waa istaagaya ilaa makata walmadiina laysa lahuma laha maka iyo madiina min niqaabiha dalooladeeda iyo hareeraheeda iyo albaabadeeda naqbun meel laga soo galo ilaa hadday jirtose calayhi lmalaa'ika dariiq kastoo laga soo galo malaa'ig baa taagan saafiina waa safayin yaxrusunaha way ilaalinayaan uma deetana tarjufu lmadiina madiinaa gilgilinaysa iyo makiba biahlihaa dadka degan ayay la gilgilinaysa halkaa waxaa muuqata inay munaafiqiini joogto alaaa rajafaatin fayakruju ilayhi waxa u baxaya kullu kafirin wa munaafiq can cabdillahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala waxau yihi kunnaa waxaanu ahayn maca nabiy sala allahu alayh wasalam faqaala waxau yihi man istadaaca minkum man istadaaca ka awooda ee minkum idinkaydii ka mid a albaa'ata takaaliifta iyo hawlaha guur leeyey qofka awoodi karaa falyatasawaj ha guursado fa innahu maxaa yeelay guurkaasi aqadu isagaa u laabitaan badan lilbasar aragtidaada iyo indhahaaga iyagaa u dhowrsooni badan wa axsanu iyagaa u dhowrsooni badan lilfarji xubinta tarankana waman lam yastadic kaaan awoodaynin takaaliifta iyo hawlaha guur leeyahay fa calayhi ay fa calayhi waxaa ku sugan korkiisa bisawmi soon soon ha ogaado fainahu lahu fa innahu soonkaasi lahu isaga wuxuu u yahay wijaa'un dhufaan buu u yahay xadiiskan waxaa soo warinaya cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu wuxuu ku wajahnaa dhalinyarta dhalinyarta ayuu ku wajahnaa xadiiskani sida uu caanka ku yahayna yaa macshar ashabaab man istadaaca minkum saas u ahaa riwaayadda muslim iyo riwaayad kaloo bukhaari leeyahayba laakiin riwaayadana hor taallaa intaa horey ka tagtay rasuulku wuxuu la hadlayaa dhalinyarta da'yarta waayo da'yartu waa kuwa ugu badan xagga janjeerka ay u janjeeraan umuuraha jinsigaha iyo umuuraha galmada awoodda ku jirtaana waa awood ka badan cidda kale waxa ku jira sidaa awgeed iyagaanay ku yar tahay waxaynta ay waxayaan iyagaa inta badan waxay u qaybsan yihiin qaar uu xelaya iyo qaar aan xelay dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadiiba wuu la talinayaa wuxuu leeyahay man istadaaca minkum kiina awooda albaa'ata baa'ada waxay culimmadu ku fasiraan laba arrimood qole waxay yidhaahdeen awoodda galmada qofku hadduu awoodi karo galmadii qofka dumar ay lahayd ha guursado qolo kale waxay leeyihin maya qadiyaddaas sax maaha waa guurka awood takaaliiftiisii iyo baahiyihiisii iyo kharashkiisii qofka haya waayo kan aan awooddii galmada haynin soonba lama farayo waayo soonba uma baahna laakiin ka soonka la faraya waa mid baahidiina haya laakiin aan haynin awooddii iyo dhaqaalihii uu ku guursan lahaa deetna haddii aad awoodi karto falyatasawaj ha guursado qadiyadaasi markaa baa'adii lama xadidin lama xadidin waayo rasuulku xad uu leeyahay qofkii intaa gaadhaa sala allahu alayh wasalam qofkii intaa gaadho guursaa ma jirto laakiin waxa weeyaan qof iyo awooddii togba taagii buu rogmadaa iyo leefalka uu ka taagaya ummadda waxa laga yaabaa ka hantida haya inta looga baahan yahay iyo ka aan midhaynini isku mid maaha waayo kan haya shareecadu waxay leedahay dhexdhexaad hana ka badbadinin hana cidhiidhin ummadda ka aan hayninna ha iska lifin oo hama tegin oo wejigaaga hadiirin oo ummadda ha soo dawarsane waxaad hayso ha ku hawlgal arrintuna ma aha wax la yidhaahdo hebel baa saa sameeyey heblaaya waxaa laga sameeyey maaha tartan maaha arrintu qofku hadday caynkaa noqotona ummaddu dibudhac badan baa ku imanaya waxaa imanaya hablo badan oo dhaafa gugoodii dhaafa oo weynaada oo gabooba amaba ku weynaada gashaantinimaa imanaya waxaa imanaya dhalinyaro badan oo iyaguna ku weynaada dhalinyaranimo faasid iyo xumaan baa imanaysa marka xadiisku wuxuu la hadlayaa dad fara badan wuxuu la hadlayaa ninka wuxuu la hadlayaa gabadha waxaa la doonayaa qof walooba leefalkaaga rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi u damcay inuu kaatun kaatun welibana xadiida bir ah kaatun bir waa maxay ayuu doonaya ugu meeriye gabadha marku waxba waayey uhi waa balolo wax raadi walow khaatama min xadiid nin mid aan waxba hayn buu ahaa wuxuu ya rasuul allah markaana ma hayo xataa kaatun ma hayo xadiida siwaa qur-aanka ma taqaanaa suuratu lbaqara naqaanaa khalaas alla ba wanaajiyey suurat lbaqara orodoo bar meherkeedu waa suurat lbaqara kaasiba leefal buu ahaa qaar kalena waxa laga yaaba inay kaba weynaayeen wahaakada marka midba waa taqaadiirtiisa falyatasawaj ha guursado fainahu guurka ayaa aqadu u laabitaan badan lilbasar aragtida waxba hanqal taagi maayo cid kalena heegi maayo dumarna indhaha la raaci maayo wa axsanu lilfarji farjiga iyo xubintana isagaa u wanaagsanoo baahiduu qabay halkan ubuu ku godanayaa khalaas dabeetana qof meel daran looga yeedhayo mooyaane xumaan u dhaqaaqi maayo ila wuxuna u haysta waman lam yastadic kaan awoodayn qadarkaan aan haysanin fa calayhi korkiisa waxaa bisawmi inuu soomo qadyada soo nooca waayo sharciga islaamku xad umuu dhigin innaga waxaa laga yaabaa dhaqanno kaliya waxbaa inugu soo duxay oo waxaa laga yaabaa in la yidhahdo ninka daayartii iskuulka waa inuu dhammaystaayo haddana jaamacad dhammaystaayo haddana waxooga shaqaystaayo haddana raasamaal helaayo markaasuu dhaafaya xadkiiba laakiin sharcigu xad kale umuu dejinin man istadaaca bes ka awooda un ka awooda ummaduhuna imika waxay ku tartamaan cadadka iyo faraha ay ku tartamaan dhaqaalaha iyo markay noqoto awoodda caskariga iyo milatariba dowlada dowladday ka badan tahay ayuun baanay ka dhaqaalo badan tahay kana xoog badan tahay waa waxaa maraykan sanad walba intaasoo qof u qaadanayo muxuu qaadanaya ma iyagu caalmadu iska jeclaadeen maya ujeedu ka leeyey ujeedo weyn buu ka leeyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam da'yarta wuxuu uga jeedaa ummaddiina inay badato ee dumarkiina aanay rag waayin iyaga laftooduna aanay xumaan ku dhicin ayuu rasuulku uga jeeda calayhi salaatu wasalaam kii intaaba waayowna ha isdhibin xal kalea lagu siiyey waa soon wuu soomaya soonkaas wuxuu keenayaa inuu yareeyo awooddiisa doonitaanka galmada ayuu yaraynayaa deetana waxa weeyaan dhibaato laba looga baqan maaye soonka ayuunbuu isku xigigsinaya ama kala yar fogfogeynaya kaasuu soomaya can zayd bni haabitin radi allahu canhu qaal tasaxarna maca nabiy nabigaan la suxuranay sala allahu aleyh wasalam uma deetana qaama wuxuu u kacay ila salaati salaadii subax qultu waxaan ku idhi taabicigii baa odhanaya kam kaana bayna aladaani wasuxuuri aadaantii aadaanka iyo suxuurta intee udhaxayse qaala wuxu uhi qadra hamsiina aaya konton aayadood in la akhriyi karo can abi hurayrata radi allahu canhu qaala rafacahu isagaa rafcinayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ka soo warinayaa man aftara yowman qofka maalin iska afura min ramadaana maalin ramadaan qofka wax iska cuna min gayri cudrin cudur daar la'aan walaa maradin xanuun la'aan lam yaqdi canhu lam yaqdihi canhu kama gudayo siyaamu dahri abid noloshiisoo dhan uu soomaa wain saamuu hadduu xataa soomo hadduu xataa soomo qofka maalin kaliya iska iska afuraa abid hadduu soomo xataa ka gudi mayso wa bihi sidaasuu lahaa qaala cabdillahi bni mascuud labadan xadiis xadiiska hore zayd ibnu saabit radi allahu tacaala canhu waxa uu leeyahy nebiga ayaanu la suxuranay sala allahu aleyh wasalam habeen ramadaan uma deetana qaama wuxuu kacay ila salaati salaadii subax ayaa la eedaamay deetana marka la eedaamo rasuulku waa soo bixi jiray sala allahu aleyh wasalam markii uu sheegay inuu rasuulka la suxuurtay deetana salaada u kaceen ayaa taabicigaa weydiinaya taabicigaa weydiinaya waaye wuxuu leeyahay kam kaana bayna alaadaani wasuxuur haddaad suxuurateen haddana salaaddii u kacdeen qiyaasoo intee u dhaxaysay deeta wuxu uhi qadra hamsiina aaya konton aayadood waayo xilligaa saacada may haysanin minitis laguma xisaabtamayn sidaa awgeed qur'aan baa lagu xisaabtamaya qadarka ugu weyna leeyihin qur'aan buu ahaa deetana konton aayadoo dhexdhexaada maaha aayado dhaadheer aayado gaagaabanna maaha aayado gaagaaba hadii la akriyi karo waa daqiiqada yar aayado dhaadheerna laga geyoon maayo culimmadu waxay yidhaahdeen markaanu akrinayna culimmada mucaasirka waxay leeyihiin waa shan iyo toban daqiiqo waana xilliga ugu fiican xilliga ugu fiican weeyaan shan iyo toban daqiiqo ka hor haddaad dhamaysto waaga ka hor waana dhawayse oo sharcigu wuxuu dhigayaa in suxuurta loo dhaweeyo waaga si qofku awood uu helo ugu xoogaysto soonka oo u noqdo sidii wax qof qof quraacday oo kale si u noqdo hadduu aad ugu dhaweeyana iyana waa khatar waxa laga yaabaa isagoo cunayaba in waagii u beriyo oo markaa laba daran mid noqdo inuu iska macaansado deetana waagii uu beriyo khalaasuu noqdo nin iska afuray iyo inuu ka go'o markaa deetana isagoon waxba qaadanin oon waxba isticmaalin waagi uu ka baryo markaa intaasaa udhaxaysa in shan iyo toban daqiiqo ugu yaraan ama labaatan daqiiqo xadiiska abi hureyre rafcinayo rafci waxa uga jeedaa xadiis uu warinayo weeyaan oo uu leeyahay anigu melihiie rasuulka ayaa leh sala allahu caleyh wasalam waxaa rasuulka uu ka soo warinayaa man aftara yowman qofka maalin afura min ramadaana maalinta waa inay ramadaan tay horta ile soddonkeedi waa waajibe maalin ramadaan weeyaan min gayri cudrin cudurdaar la'aan cudurdaarkaas muxuu noqonayaa safar rag iyo dumarba iyo xayd dumarku ay caadada helaan labadaasba waa cudurdaar walaa maradin xanuunkiina waabu sheegay saddexdaaba weeyaan gees bes mid afraadna ma jirto saddexdaa weeye keliya haddii uu safar u afuro waa sax hadduu xanuun u afuro haddii cudurdaar kale oo caadiyo wax la mid ay jiraanna waa la mid laakiin haddaanay intaasi jirin wax kaloo cudurdaar uu leeyahay ma jirto lam yaqdihi canhu culimmada kale waxay ku daraan qolooyinka qaarkood aljahlu haddaan u ogeyn inay ramadaanba soo gashay oo dabeetana subaxa iska afuro iska quracday isagoon islahaynba ramadaan baa soo gashay oo ay caddaato taasna waa cudurdaar kale laakiin haddaanu cudurdaar la'aan iska afuro waxay ko tilmaamaysaa qofkani inuu iimaankiisu aad iyo aad u yaryey qadarinta ilaahay iyo sharcigiisa uu qadarinayaana ay hoosayso mafsadaxaadka hunguriga uu ka leeyahay cuntaduna uu xooganyey koob iyo toban bilood buu wax soo cunayey markaasaa bishii keliya harsanayd ayaa ilaahay wuxuu ku ogolaaday haddana dhowr iyo toban saacadood inaad wax cunto habeenkiiya dhowr iyo toban saacadood koob iyo toban ama labiyo toban baa lagu ogolayey ama toban hadday ugu yartay ayaa lagu ogolayay maxaa soo hadhay dhowr iyo toban kalaa soo hadhay bes intaasoo keliya ilaahay waaf xidhnow intii baa loogu taaglayay markaasaa waxa kaaga daran welibana kuwa afuraya hadduu meel hagaagsan wax ka cunayo adduunyadaaba xataa waxoogay sharafa ku yeelan la aakhira ha joogtay waxa weeyaan kuwa inagayna la joogaa adduunkiina waa ku liitaan oo aad iyo aad ba u yasan yihiin dooxay tegayaan meesha loo kaadi tago ayaguna u cunto tegayaan waxa laga yaabaa waa ummad xataa uu ka dhintay dareenka meel aad yaabisasay tahay ayaa hunguri uga soo dhacayaayo cunto loo soo dhigaya su dul fadhiisanaya dabeetana uu cunaya walciyaadu billah waa dadka intii ugu darnayd weeyaan xadiidkeenu wuxuu leeyahay qofka sidaa u afura cudur daar la'aan lam yaqdihi canhu siyaamu dahri wa in saamahu dabcan waa toobad la'aan haddaanu toobad keenin oo is idhaahdo soon oo soo cawil maalintii oo soo bed ma bedi karo hadduu adduunka oo dhan soomo waayo maalintani ma soo laabanayso waxaad isweydiin kartaa oo maalmahani waa badan yihiinoo haddaan toban sano soomo miyaanan keeni karin la maalintii ilaahay kugu addoonsaday ma soo noqonaysaa lafteedii maya maalintaas waa kudaysay haddaad weligaa soontana maalintii maad soomin iyadu waa ku socotay maalmahan kale ajarkeedu ha socdo laakiin maalintii ma soo laabanayso wainsaamo haba soono taasi ma keenayso inuu yidhahdo kafaaradii waan iska daynaya dib u qallayn maayo waayo xadiis baan arkay odhanaya weligaa haddaa xataa soonto ma soo celinaysid laba shaqo isku shaqo maaha waa laba kala mawduuc mid wuxuu tilmaamayaa maalintii lafteedii ma soo laabanayso weligaa haddaad si walba u soonto midna waxa weeyaan ilaahay wuxuu kuu diray laba hawlood inaad soonto iyo inaad maalinta lafteeda soonto laba hawlood weeyaan marka hadday maalintii ku dhaaftay maalintii waad soo cawilaysaa toobadna waad u celinaysaa ilaahay ilaahayna subxaana wa tacala marka hadday toobaddaada masuux tahay wuu ka aqbalayaa ilahayna toobadda waa aqbalaa subxaana wa tacaala can abi hurayrata radi allahu canhu qaala awsaanii wuxuu ila dardaarmay khaliilii kii aan aada u jeclaa qalbigayga maxabbadiisu buuxisay wuxuu igu igu dardaarmay bialaain saddex arrimood buu igaga tegey maxay yihiin abu hurayra saddexaasi siyaamu alaaati ayaamin siyaamu inaan soomo alaaati ayaamin saddex maalmood min kulli shahrin bil walba wa ragcatay duxa barqada labada ragcadood ee la tukado wa an uutira iyo inaan witriyeeyo qabla an anaama inta aanan seexanin inaan witri tukado ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu igaga tegey abi hurayra radi allahu tacaala canhu waxa uu tilmaamaya xadiidkan khaliilii buu leeyay awsaani wuu i dardaarmay wasiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd dhaqanadiisii aadka iyo aadka u wacnaa inuu saxaabadiisa nin walba iyo duruuftiisa uu ogayey saxaabadoo ciidda ka badnayd nin walba iyo duruuftiisa wuu la socday saxaabigani duruuf gaaruu lahaa duruuftiisaasi maxay ahayd wuxuu ahaa cilmi daalib cilmiguu baran jiray wuxuu aad iyo aad ugu hamuun badnaa inuu cilmi yeesho axaadiista uu xafido qur-aanka iyo macnihiisa uu qaato su-aalaha rasuulka uu weydiiye calayhi salaatu wasalaam habeenkii uu qaybo xadiiska deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama uu sidaa u howlan yahay ugumuu sii darin soom badan iyo salaad habeenkii uu soo jeedo iyo hawlo kaloo fara badan iyo cibaado badane waayo cilmiga laftiisaa cibaado ah culimmadu waxay xaqiijiyeen muxaqiqiinta ahi inaad laba ragcadood oo sunna aad tukato iyo inaad cilmiga akhrisato inaad cilmiga akhrisato ka fadli badan waayo waxay qiimeeyeen cibaadada iyo waxyaalaha khayraadku waa laba mid adiga kuu gaara iyo mid ku dhaafaya oo adigana ku saamaynaya ummaddana gaarhaya labadaa keebaa fadli badan xagga manfacay ka eegeen xagga waxtarka keebaa waxtar badan baod qiyaasi kartaa mid qof baanu soo dhaafayn bes intuu doona alla ekaado midna qofkiina wuu gaadhayaa bulshadiina wuu wada gaadhaya keebaa khayr badnaanaya ka bulshada gaadhaya cilmigi salaad haddaad weligaa tukato maantao dhan haddaad alkaa ka kici weydo tukato mar walba adiga kusoo dhaaf mayso waa khayr adiga ku kordhay laakiin ka dhigka ku dhinac fadhiyaa xamuu faa'idin sidaa awgeed cilmigan akhrisashaa akhrisana- akhrisanayso khayr baad ka helaysaa hadhow markaad fahantana qof khaldan tilmaantaya ummaddii u dhigtaya ee maalin lagu weydiiye ka jawaabtaya wuu faafaya sidaa awgeed saxaabigan dardaaran qiimo badan buu rasuulku siiyey calayhi salaatu wasalaam isagiina wuxuu inoogu soo dhigayaa qaab qurux badan muu odhani awsaanii rasuulullah laakiin wuxuu idhaha awsaanii khaliilii alkhulla waxaa la idhahdaa imtilaa'u alqalbi min alxub qalbigu markuu jeclaan ka buuxsamo ee aad aad u jeclaato ayaa la idhaha khaliil ah walihaada khaliilnimada laba nebi oo keliya gaadhay nebiyullaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo nebiyullaahi ibraahim ayaa khulladaa leh khaliil ah cid kaloo gaadhay ma jirto rasuulku wuxuu leeyahay abu hurayra rasuulka ayaa khaliilkayga ahaayo qalbigayguu buuxiyey waxaanu ii dardaarmay saddex arrimood arrin soonka ku tacalluqda iyo laba ku tacalluqa salaada wuxuu igu ballamiyey inaan soomo saddex maalmood bil walba ujeeddadu waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo galladiisa iyo deeqdiisa wuxuu inoogu hawl yareeyey hal khayra markaad la timaaddo toban baan kaaga dhigaya baleeg hal khayra markaad la timaaddo toban baad leeday haddii ilaahay cadaaladda inagula dhaqmi laana maxay noqon layd dembi markaad la timaadana toban baan ka dhigaya cadaalad way sila iman layd laakiin ilaahay muxuu leeyay may dembigu waa halkiis waa markii weliba haddaad toban keenta markiina waa kaa masaxaya marka markuu soomo saddex maalmood saddex unbaad toban ku dhufanaysaa maxay noqonaysaa soddon bishiiba waad soontay bishii kalena waad soontay sanadka gebigiisa waad soontay haddaad toddoba labaatan waad cunayso haddana waxaa lagu qoraya xagga ilaahay ninkaas soddonkiiba wuu soomay bishan bishan gebigeedu wuu soomay ah, saddex maalmood keliya inaad ka soonto waa khayr badan weliba haddaad ku beegto ayaamulbiid ayaa kasii fiican maalmaha cadcad ee dayaxa le habeenkoodu dayaxa leeyay saddex iyo tobanka iyo afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka haddii lagu beego way fiicantay haddii kalena kala fogeeba tobanka horena mid ka soon tobanka dhaxana mid ka soon ee tobanka ugu dambeyna mid ka soon waa banaantayina wa ragcatay duxa xaggii sunnihii maalmahana